gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir Marwa Safiya Cusmaan Maxamed oo ka hadlaysa ahmiyadda uu leeyahay ololaha hirgelinta aqoonsiga qaranka ayaa bulshada degmada Shangaani ugu baaqday inay sameystaan kaarka aqoonsiga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed oo hay-adda NERA ay qaabilsan tahay sameyntiisa kaarka aqoonsiga ee muwaadinka Soomaaliyeed waxaa muddo saddex bil ah laga dhigay mid lacag la'aan ah waxaana muhiim ah in muwaadin walba oo Soomaaliyeed uu ka faa'iideysto ayay tiri gudoomiye Safiya aad ay farxad iigu tahay maanta inay nala joogaan hay-adda niiro madaxdoodii run ahaantii fursadna ayna siiyeen in degmada shangaani ay noqoto qaybta ee bartamaha xarunteedii waan uga mahadcelinaynaa run ahaantii maamulka ee mas-uuliyiinta waa sida laydiin sheegay reer shangaani waxaan u malaynayaa doorashaan diyaar u nahay doorashadana qofkaan haysanin kaarka niira muxuu ku qaadanayaa kaarka codaynta haddaadan kaarkii aqoonsiga oo aadan wadanin maxaan ku rahdaa inaad soomaali taha caddaynaya de maxaa ku codaynaynaa doorasha juunna sugayse ilaa abriilna maanta waxaaba farxad kale ah inna la yidhi waaba free allana sii badaninaya mis tidhaahdeen marka reer shangaani waxaan rabaa inaad saddexdaas bilood january february march abriil waa afar bilood oo bishii decemberna ay ku jirto oo qayb maantaa ka haysano waxaan rabaa inaan laydin isaga soo hormarin meeshan oo aad soo qaadataan dhalashadiinii iyo maxaan ku rahdaa sugnaantii ama baasaboorkii maxaan ku rahdaa kulley waxaan u malaynayaa maalmaha soo socda qaar ka mid ah howlwadeenada hay-adda niira oo qaabilsan samaynta kaarka aqoonsiga muwaadinka soomaaliyeed ayaa sharaxaya nidaamka uu marayo qofka muwaadinka ah si uu u helo kaarka aqoonsiga ee national kaar madaxda degmada oo guddoomiyaha ay ugu horrayso shacabka degmada soo dhowaynta ka soo qaybgalka iyo inta soo amaabashaba waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan isleenahay munaasabadda laba ujeedday lahayd inaan gaadhsiinno shacabka shangaani iyo shacabka gobolka banaadir iyo shacabka bartamaha intaba marka koowaad waxaa noo ballana in kaarkii waxaa la bilaabay in ay dhiigii la bixiyo qof walboo muwaadin ahow yaan lagaaga hormarin xarumaha lagu bixinayo aydhiiga aydhiiga ha la raadsado qofkii isdiiwaan geliyana hasdoonto insha allaahu jannaayo qofka aan isdiiwaan gelinna hadda isdiiwaan geliyo saddex bilood srii looga dhigo shacabka soomaaliyeed qof walba oo soomaaliyeed oo muwaadin ah uu ku caddeeyo qofnimadiisa asigoo aan u baahan nabadoon ama xildhibaan meel kasta oo tago waxa uu ugu baahan yahay in kaarkiisa aqoonsiga uu la baxo islamarkaana uu lagu aqoonsado inuu yahay qofkan hebel ama heblaayo aqoonsiga qaranka ee dowladda soomaaliya bilowda bixintiisa muhiimad badan ayuu leeyahay muhiimadda uu leeyahay waxaa ugu horeeyo in lagu helo adeegyada kala duwan oo ay bixiso dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha ama shirkadaha barefadkaa adeegan si bilaash ah ay ku helaan muwaadiniinta soomaaliyeed maadaama xaq ay leeyihin ay tahay haddii aan nahay hay-adda niira in aan hormuud u noqono in adeegyada bulshada ay si fudud dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday diiwaangelinta muwaadinka soomaaliyeed oo casri ah taasi oo muwaadiniinta ka saacidi doonta inay helaan aqoonsi buuxa oo ay ku codbixin karaan